dhegaystayaal mar kale barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa nin uu xaaskiisa ka furay tuug waa dhacdo qosol badan oo aan goordhow idiin soo wado waxaan kaloo idiin hayaa
sidii kubad qandhalay oo kalandhabu jelaysaan barwaqada dhextaalayo nimcadhab waan ku dhulaaye waa fanaanka daa'uud xanfar oon caaw ah qayb xiiso badan uguna dambaysaa idinka hayo dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheeryahay gaxan barafaayo laguma oga damac kulaylkeede rabbi baa isugu dheele jiray cimila dheerteed
waa caawa iyo cawayska washington dhacdooyinka dunida ka dhaca ma aha kuwo la soo koobi karo hase ahaatee qof kastaaba waxa uu ka sheekeeyaa tii isaga cajabisa saxardiid xaashi dhigaale oo ah dhegayste ku xiran barnaamijkan cawayska washington kuna nool magaalada boorama ayaa jeclaystay inuu caawa la wadaago sheeko isaga ka yaabisay oo ku saabsan nin uu xaaskiisa ka furay tuug waa sheeko qosol iyo fariin culusba huwan saxardiid kusoo dhawow barnaamijka cawayska washington aad iyo aad baad mahadsan tahay caashacuud waadna kuu salaamaya adiga iyo bahda kale ee v o a soomaali waad mahadsan tahay waana dhowahay barnaamijka waad lasoo xiriirtay dadka ku xiranna barnaamijka waa tahay sheekooyinkiisa la socda iyo madadaalada aanu ugu soo bandhigno dadweynaha maxaad jeclaan lahayd in barnaamijkan aada la wadaagto maanta barnaamijkan runtii anigu aad iyo aad baan uga taxanahay inta badan internetkan ka socdaayo xagga boraba inkastoo aysan lahayn f m xagga v o eda sooma qeybta soomaaliga waxaan jeclaan lahay inaan kala qeyb qaato laba sheeko oo maad ah hay kusoo dhawow adiga mahadsan runtii sheekooyin fara badan waa hayaa waktigoo ciriiriya kolley tole labadan sheeko ayaan idinla wadaagi doonaa midda hore waxay tahay tuug telefoon xaday oo nin xaday haddana ninkii uu ka xaday xaaskiisa s m s ama fariinta gacanta looga diro kaga furay naagtiisii ama xaaskiisii hay hay xagee ka dhacda
sheekadan kolley tole waxay kamid tahay sheekada lagu loogu hadalhaynta badan yahay baraha bulshada beryahan dambe anna waxaan ka akristay dhanka facebooka marka sheekadaasaan jeclaystay inaan dhegeystayaasha la wadaago caaishay haye bal sheekada siday u dhacday bal si degan noogu yaro faahfaahi sheekadan runtii horta marka hore ninkan xaaskiisa lagaga furi doono ee tuugu ka furi doonaayi wuxuu ka shaqaynayey meel shirkad ah kadibna shirkadii uu ka shaqaynayay shirkadaha isgaarsiinta mid kamida ayaa telefonkiisiiba uu kaga dul tegay tuugtuna waad ogtahayo ma kala laha dee meel kasta way joogaan dunida ama shirkad ama bank ama meel kaste aad iyo aad aad iyo aad telefonkiibuu ka qaad deedna telefonkiibuu ka qaaday halkii oo uu la baxay kadib ninkii telefonkiisii u waayey wuu iska soo hoyday oo xaafaduu soo qabtay xaafadda markuu soo qabtay waxaa arkay xaaskiisii alaabtii xirxidanaysa oo shandadii dharkeedii ku urursatay maxaa ku dhacay markaasuu weydiiyey oo su-aashaad weydiisay mid lamid ah ayuu weydiiyey xaaskiisa wuxuu ku yidhi xageed qabanaysaa maxaa kugu dhacay waxay ku tiri sawdiga i furay maxaa ii haday xaafadii hooyadii baan iska qabanayaa haye markaasay ugu jawa ugu jawaabay oo markaasuu yaabay oo ku yidhi telefonkaygiiba horta waa laga xaday belistj xaajiyo aan waaca telefonkaygii marka sida lagu furayna wax kale maaha fariin qoraala looga soo diray telefonkiisii ilan telefonkiisiina waa laga xaday markaasuu u wacay ninkii tuugee telefonkii ka xaday oon simikaadhkii ka saarin ama siimkii u ku isticmaalayay kadib wuxuu ku yidhi waar niyahow ma telefonkayga intaad iga xaday ayaad haddana xaaskayga iga furtay maxaad damacsan tahay haye markaasuu ku yihi niyo gabadha xaaskaaga anigu wereriso soddon jeer bay soo wacday buu yihi inaan telefonkaaga kaa xadaba mushkilad kale igu noqotay buuyioo mar waxay igu tiraahdaa la joogtaa ina waxay igu tiraahdaa goor baad imanaysaa guriga yaad la joogtaa guriga hore u imow markaad guriga imanayso dukaanka alaab iga soo qad iga soo gad farmasiiga soo mar madaxay xanuunaya caawa farmasiiga hore u ima guriga waxaasay igu horreysay buu yidhi marka waa ku aamusu yidhi
ha kadibna waxaan isiri buu yidhi u naxariisan ninkan waxaas oo dhan ma xamidi kare oo ka furnaagta markaasaan ku qoray buu yidhi sms ama fariin xagga qoraalka ah waan ku furay haye marka sida wuxuu yidhi ayu dhibku kaaga khafiifo marka adiga sidaan kuu sameynay buu yihi aniga gabadhan iska fur sidaan ku noolaan kari maysa buu ku yidhi haye haye marka telef- telefoonkaygina iisoo celi ma ku yidhi mise telefoonkiina wuu la sii tegay ninkii telefonkii sidii buu kula tegay ninkii laakiin dhibka kaga sii darnayd in telefonkiisa laga qaado waxay ahayd in xaaskiisii laga furay weliba haye marka xaaskii ma qanciyo markii ugu dambeysay ha xaaskii waa u dejiyey si wanaagsan kadib aduu xaaladii waxay kusoo noqotay sideedii hore wanaagii kusoo noqotay laakiin waxay noqotay sheeko aad iyo aad ula yaab badan oo aad loo hadal hayo marka haddii telefoonka lagaa xado waa durbaba waa inaad ka gaartaa marka dadka ood fariimo u qortaa ood sheegtaa in telefoonkaagi lagaa xaday si loo ogaado fariimaha ha la ha imiga ha imiga tribtan cusub oo- sheeko noocaasi lasoo baxeen marka digniin noocaasa ku wajahan aad iyo aad waa sheeko cajiib waxaan filayaa dhegeystayaal fara badanna oo barnaamijkan dhegeysanaya saxardiidow inay sheekadan si weyn iyagana uga heli doonaan fariinna ay u dirayso oo cashar wanaagsan ay siinayso ha aad iyo aad caysha
intiina la socota barnaamijkan caweyska washington labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa marti noogu ahaa fanaanka daa'uud yuusuf axmed oo ku magac dheer daa'uud xanfar heese qiimo iyo qisooyin baxambaarsanna barnaamijka noogu soo gudbiyey hase ahaatee qaybtan aan ku soo xirayo caawa waraysiga fanaanka daa'uud xanfar waa mid xiise gaara huwan oo aad ka dhex heli doontaan heeso idin taabta oo aan hubo in qaar badan oo idinka mid ah ay si weyn uga heli doonaan fanaanka waxaa magaalada muqdisho kula kulmay oo waraysiganna kula yeeshay wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle okay
naf jacaylku weluu hoggaansaday sidii hayd heryadii ku raro harkiyo uu fataaray hooygii oo habeenkii aan muddabalid adiga ku lambanahay
waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee fankaaga ee aad baad umahadsan tahay daawud xanfar waxaan rabaa inaan gebagebadii heestan la yidhaahda burji waxay ka mid tahay heesahaaga saameynta leh laakiin waxaa jirta hees la yidhaahda hilow oo dhowr jeerna aad farti ugu fiiqday heestan hilow maxay ahayd saylow waxaa sameeyey saaxiibkay guddoomiyahayagana ah cabdiyaale caaqilka ummadda soomaaliyeed ayaa sameeyey ahna guddoomiyaha kooxda badda cas ayaa heestan sameeyey hilow anigaana cod ka sameeyey oo codkana ku qaadaya lacagana sameeyey mhm ha marka heestan maxay ahayd hilow waa heesaha aan ugu jeclahay heesahayga mhm
oo aan aadka sida badan aan u xusiyey dadkuna ay ay jecel yihiin Eh, heestan maxay ahayd marka hilow waa hees aan aada u jeclahay waxay kugu dhiftaa Mhm. falka falka waxau xiise ku nafsku leeyahay dee inaad qaaddo iyo tan qaadaba isku kaa mid ka mid marka een, waxay ka bilaabanaysaa een, naf jacayl kugeloo hoggaansaday ee sidii hayn heryadii ku raro ee harkiyo ka saaray hooygii oo habeenkii aan hurdaba letin ee adiga ku helan banahay marka saasay ahayday
dee waa lagu taabto mar kale aada iyo aad doogihii hore hadda soo dekaama soo kacayo waxbaa soo kacay waxbaa soo kacaya marka waxbaan tabanayaa markan hay gabadhan marka xaggee bay joogtay way joogtaa een, boosaasay joogtay boosaasay joogtay Mm.
dee fankaaga iyo dee jacaylka dhanna boosaas un baad ka dhigtay.
halkaas dee waa meel- qaramin weyse dee ha, jacaylka dee meel kalaa ku koray dee meel kale miya halkaa tal un- tal layska jeclaan jira qaarad ka qaaradoo fariimaa laskaga soo diri jira adi boosaasa dhaafi la waan gartay heesan marka gabadhi ma gaartay eh, marxaladan ku sugnay way way dhegeysanaysaa kolle waa qasab hay way dhegeysanaysaa Mhm.
way dhegeysanaysaa way arkaysaa marka ilaad waxaa rabtaa fariintan caweysay ka ka dhex hesho ay Hay.
marka fariinta way gaaraysaa waxa waxa weya dee marka inaan iyadaba soo fariisiyo v o l oo iyada markaa waan- waan sugayna heesan hilow maxaad ka mid ah eryadeedii een waxaa ka mid a nafkii caylkuugelo hoggaansaday ee sidii hayin hiryadii ku raro haarkiyo ka saaday hoygii oo habeenkii aan hurdaba letin ee adiga ku helan baana jacaylku helo hoggaansaday sidii hayin heryadii ku raro harkiyo uu fasaaray hooygii oo habeenkii aan u dabalin adiga ku lambanahay naf jacaylku helo hoggaansaday sidii hayin heryadii ku raro naarkiyo uu ka saaray hooygii oo habeenkii aan u dabalidin adiga ku halambanahay hadiyo goor adiga haytaadan welinka umara iga kulule hadiyo goor adiga haytaadan ilinka umara figa kulule hadmad hadmad hadmad hadmad hadmadi ilin doontaa hadiyo goor adiga haytaadan ilinka umara figa kulule hadiyo goor adiga haytaadan ilinka umara figa kulule hadmad hadmad hadmad hadmad
hadma hadmaad hadmadii hilin doontaa weli lama hayo wankaaga ilaabta ii furi ya halbowlaha dhiiga aada habin Waa- waa- saad waxaan rabaa gebagabadii maxaad ee, ugu dambayntii maxaad uga tegi lahayd ee, saaxiibada ku dhegaysanaya iyo guud ahaan dee cawis washington Aan aada iyo aad baan u salaamayaa een, fanaaniinta soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dibadda iyo dalkaba dalka iyo dibaddiisa meel ay joogaan aad baan fanaaniinta u salaamayaa saaxiibaday oo dhan aad baan u jeclahay aad baan u salaamayaa fanka soomaaliyeed weligii hajiro hal joogo kooxda badda casna si gaaraan u salaamayaa oon ka mid ahay anigu dhammaantood sida u dhan yihiin abdeere caaqilka abaan gudcur en, fanaaniinta tabanle deeqsi siman nadiiro nayrus aada aaminsan oo badweynta laakiin ee, daawud xanfar oo intaanan adiguba salaanta aad soo gebagabeyn daanu daawud xanfar waxaan u haystaa nin weyn oo balaayo ka dhacday dee odayaashii fanka qaybka ah laakiin taada yartaaba anigu aan ma weyni dhalinyaro ayaan ahay lodkan dhe- dhexe ayaan ahay En, dhalinyarada sotomiyada jirta ayaan ahay meelahaas En, marka fankayga unbaa weyn Marka oo- dadka waxaa leedahay, ma weyni, hala ogaa.
Ah, ma weyni adigu adigu xafar waa nin weyn un ku qor
Aad
kahooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii duxiyo nafkaydiyo qalbiga waa ku dhiyahay sidii kubad candhalay oo kalan dabu jelaysaan barwaqada dhextaaliyo nimcada waan ku welaayay dhinacaygana waxaan jeclaystay inaan barnaamijkan ku soo xiro heesta aanan marnaba ka daalin dhegaysigeeda ee dhulka hooyo ee uu qaado fanaanka daa'uud yuusuf axmed daa'uud xanfar iyada ayaanan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan fanaanka iyo weriye cabdulqaadir oodkayba aad ayaan u salaamaya guud ahaan dhegaystayaasha barnaamijkanna waxaan leeyahay isma dhaafno
Kan dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheer yahay gaxan barafaayo laguma oga tamac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli jiray cimila dheefteed ayiki jaleeca markuda kama dhirgaayane dhammaan dunida lagu nool yugu qiima dheer yahaye dhaxan barafaayo laguma oga samac kulaylkeede rabbi baa isugu dheeli jiray cimila dheefteed ayigi jaleeca markuda kama dhirgaayane duniga cuntada laga helaan shidaaloo dhibine dalxan subagaadhay oo karuurdhay lagiyo jirka dhibta xabagta laga soo koriyo midhaha dhuumanta midhadhamile kuma doodsan karo dowda dibadeede duni gacantada laga filaanshiina loo dhihine dalxan subagaaday oo karuurdhayladiyo jidhka dhirta xabagta laga soo midhaha dhuumanta dhadhaniyay kuma toorsan karo dowda dibadeede dhexdiisaan ku noolaanaya jirgudnaydweyne dhalintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodine yarabteena wixii dhuminaya handhaafaleyahay sakaranka dheliga ka jira tiribadowtaaga dhexdiisaan ku noolaanaya jirgunaydhiwey dhalinkaan waxaan barahayaa dhaqamadooye sharafteena wixii duminaya handhaafaleyahay duka qaranka dheliga ka jira diribadowtaaga dhaqankiyo hidaha waan jeclahay u afkayn dhigay waxaa laga dhexlay diintayada maaha dhalanteeda dhaxalkayda iyo waa sida aniga dhammaanay dehmadeeda sugaantayo daabadiga baga dhaqankiyo hidaha waan jelahay u afkayn dhigay waxaa laga dhexulay diintayada maaha dhalanteeda halkayga iyo waa sida aniga dhammaanay lakiyo xilmeeloodesugadeega dantada cayaatiyo iglada flaysudidiibo yaltaliya shiq dhowrsano xaqa ku dheeraysa dobdiirkan golgabada iyo dheefisadawoy boqorkiyo dhaclaqa loo xiriyo suuqa dhiibiga dantada cayaartiyo wiglada laysu dhiidimo yar kaliya isdowrsan maxaa ku dheeraysaa dodiida kolgabada iyo dheefaysada hooyo boqod iyo dhaclaqaloox iyo duubadiidhiga markii martida suuriyadiyo dhiibiskiyo deengda taxdin xidida dhalashaga xigtada dacalisawraaya diska aqalka dumaratiga onkal lagu dansho duxaaba kuma duursan karo dugtatigateed markii martida suuryadiyo dhiibistiyo deegda taxdin xidida dhalashada xigtada gacal isawdaaya diska aqalka dhumaha dadkiga caunka lagu dhaansho duxaaba kuma duursan karo dhoofi dibadeedee isaan ku noolaanaya jeergodnaynigoye dhalintaan waxaan badahaya dhaqamadoodiine sharabteena wixii dhuminaya qaandhaabaleeyaqaye gantida tidibada u taagaa dhigta qaranka deliga ka jira tilibadowtaaga dhexdiisaan ku noolaanaya jirgudnaiduwe galintaan waxaan baraya dhaqamadoodii rabteena wixii dhuminaya qaandhaabaleeyaga iska qaranka diliga ka jira dilibadowtaaga iska qaranka diliga ka jira dilibadowtaaga iska qaranka diliga ka jira dilibadowtaaga sagaranka diliga kadida diliga sagaranka diliga kadida diliga